dhalinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay in goobo waxbarasho online ah ay soo kordhiyaan kuwaasi oo lagu barto qur-aanka kariimka sababo la xiriira horumarka tiknolojiyadeed ee ka jira dalka macalin yaxye macalin yacquub oo ka mid ah dhalinyarada dhameeyey waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda gaar ahaan kuliyadda shareecada islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ayaa hirgeliyey goob waxbarasho online ah taasi oo lagu barto qur-aanka kariimka goobtan waxbarasho ee online-ka ayaa ilaa hadda waxaa wax ka barta shan iyo labaatan dhalinyaro ah kuwaasi oo kala jooga gudaha dalka iyo dibaddiisa macalin yaxye macalin yacquub ayaa radio beeruul uga waramay ujeedka loo soo kordhiyay goobtan waxbarasho ee online-ka ah
waxyaabaha igu dhaliyey waxaa ka mid ah dadka in maxaan ku sheega waxbarashada diiniyan ay aada ugu nuguleen oo inta badan waxbarashada maadiga unaleeska la saaro dii marka qur-aanka iyo aada dadka ma u jeclo saas darteed marka in dadka la jeclaysiiyo ayagoo gurigooda jooga inay baran karaan qur-aankii oo la fahansiin karaa axkaamtiisii tajwiidkiisii hingaadiisii dhan kasto taasaa ugu dhalisay inaan qof walba gurigiisa ugu geyno waxbarashada waxaa warbixin iga siisaa qaabka casharada ardadan ay u qaadanayaan maadaama wixii online ay yihiin iyow qaabo badan ay u qaataan dadka isku daraja ma aha isku makaana ma ahan shaqsi walbo gaarkiisaan waqtigiisa u siinaa waqti gaar baan siinaa oo casharadiisa si online uu ku qaadanayo hingaada si fudud baa loogu barayaa oo loogu saxayaa alifka hadday noqon lahayd haddii hingaada caadiga noqon lahayd dhan kasto waxaa weeye qaab fudud oo online aan dadka ugu barnaa oo ugu faa'iideynaa sababtoo hadda waxaan arkay dhalinyaro badan oo igu xiran oo dalalkaas caalamka joogo dalalka mareykanka iyo dalalka lamid a joogo waxaa weye diintii ayagoo meeshooda jooga ay baranooyin marka kuma fidnoobaya fidnadaas socota kuma fidnooba lakiin qofka hadduusan diinta baranin mar walba wuxuu u nuglaanaya in la sanbariirixiyo marka shaydaan uu ka adkaado oo la sanbariirixiyo lakiin hadda faa'iido badan bay ku haastaa qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka barata goobtan waxbarasho ee online-ka ah ayaa ka waramaya sida wax loo baro bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceyga raxmi ibraahin waxaan ka mid ahay ardayda dhigataa macadka almustaqiim qaybtiisa online-ka ah maasha allah waxaan ku baranaa xooga lagu saaraa madrasada qur-aanka kariimka axkaamtiisa tajwiidkiisa iyo maasha allah tafsiirka sidoo kaleeto sidana wuu la socdaa waxaa aad iyo aad uga mahadsan oo ku maamuusan oo ku sharfan madrasada ustaadkeena qaaliga alistaad yaxya macalin yacquub oo ah maamulaha guud ee madrasada ilaahay ajir xasanaad allah ka siiyo dhammaan waxaan baaqayaa dadka aan kasoo gaari karin madrasada inay imaadaan qaabka onlineka loogu soo kordhiyay inay ka faa'iideystaan adaan ku bilaabo magaceyga waa maxamed cali xasan oo ka mid ah ardada qaabka onlineka wax uga barata madrasada almustaqiim waxaa layna baraa oo xoogga la saaraa waa barashada qur-aanka kariimka hingaadiisa iyo tajwiidkiisa iyo axkaamtiisa waxaa laynoo sameeyey qiimo dhamis weyn baa laynoo sameeyey oo afar door baa laga dhigay sidoo kale faa'iidooyinka kale ah oo aan ku qabno oo ay madrasadu ayna siiso waxaa ka mid ah waa tafsiirka qur-aanka kariimka si bilaasha laynoo siiyo oo si bilaasha laynoogu dhigo arrintaas waxaa kaalin weyn ka qaatay mar walbana u helan oona garab taagan maamulaha macadka almustaqiim alustaad yaxya macalin yaquub oo runtii aad yani isugu taxallujiyey shaqadaas iyo dadaalkaas kana qayb qaadanaya ardada oo aan markaa awoodi karin inay yimaadaan xarunta madrasada in qaab online uga faa'iideeyo isagoo qiimo dhamays weynna u sameeyey marka ardada baan ka mid ahay maasha allah qof walba markaa danaynayo waxaan leeyahay kusoo dhawow wax badan baa ka kororsan doontaa faa'iidooyin badanna waad ka heli doontaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed aadam ibraahim ka mid ah ardada wax ka barata macadka almustaqiim qeybtiisa online-ka joogana magaalada muqdisho uu howlwadeen ama bara ka yahay macalim yaxya macalin yacquub xarunta ama macadka almustaqiim waxyaabaha ani ahaan aan ka barto waxaa ka mid ah laba qeybood oo isugu jirta qeybta koowaad oo ah qur-aanka oo lagu barto xifdul qur-aanka iyo hingaada luqada carabiga sidoo kale waxaan ka bartaa qeybta labaad oo culumta shareecada oo fiqiga iyo tafsiirka aan ka barto macadka almustaqiim qeybtiisa online-ka diskoon aada weyn ay noo sameeyeen ayaan uga faa'iideysanay fursaddan aadka muhiimka u ah